bsmi illaahi الرaxmaan الraxiim alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin salى اllah wslm calىa nabiyina mxamed wclى aalihi وaasxaabihi ajmaciin ama bacdu qaala alimaamu abu dawuud sulaymaan bn lashcas asijistaaniyu raximah اllahu tacaala baabun fii karaahiyati اlmiraac baabun ay haada kani baabun baab weeyaan fii karaahiyati اlmiraaci doodda nacidda la nacay caddaynteedii ay u baab yahay qofku inuu murmo ama uu doodo xaq la'aan ama isagoon waxna ku caddaynaynin uu doodo nacidda la nacay caddaynteediibu u baab yahay qaala alimaamu abu daawuuda raximah اllahu tacaala xadaanaa cusmaan bnu abi shaybata qaala xadaanaa abu usaama wahuwa xamaad bnu usaamata alkuufiy qaala xadaanaa yaziid bnu cabdillaahi can jaddihi abi burda can abi muusa qaal kaana rasuulu اllaahi salى اllahu alayh ali wasalam nebigu wuxuu ahaa idaa bacata axadan qof haddii uu diraayo min asxaabihi asxaabtiisa ka mida fii bacdi amrihi arrimihiisa qaarkood uu u dirayo qaala wuxuu dhahayay bashiruu bishaareeya walaa tunafiruu ha kala eriinina wayasiruu fududeeya walaa tucasiruu ha cuslaynina xadiidkan marka baabka tarjamada iyo xadiidku meesha iska waafaqayaan waxay tahay doodu iyo waxaa iska soo horjeedo tabshiirka qofka loo bishaareeyo iyo taysiirka qofka loo fududeeyo maxaa yeelay doodu culays iyo waxaa weeyaan dadku inay kala eriso tansiiray keentaa doodda ee ma keenayso marka taysiir iyo wax fududayn iyo ma keenayso sidaa daraaddeed marka haddii cagsigii doodda laysfaray waa inay iyadu marka karaaha ay tahay ama madmuum ay tahay ayb alimaamu abari wuxuu sheegay almuraadu bitaysiiri xadiidkan marka fududaynta waxaa laga wadaa buu yidhi fii ma kaana min annawaafil wixii sunnooyin ah mima kaana shaaqan wixii dadka dhibaya marka oo culus xoogaa lianlaa yufdiya bisaaxibihi ila almalal shayga sunnadaa marka yaa in la fududeeyo ay tahay haddii qofku uu dhibaayo laga yaabo inuu hadduu isku adkeeyo noob iyo intuu keena hadhow iyada dhanba u ka tago marka ha iska yaryaraysto intii uu markaas awoodi kara ha la imaado ayb ahlucilmiga qaarna waxay yidhaahdeen xadiidkan wuxuuba deliil u yahay irtikaabu akhafi dararayni idaa lam yakun min axadihimaa buddun laba dhib haddaadan ka maarmaynin inaad qaadato midka fudub inaad qaadato taysiirka la sheegaya xadiidka uu tilmaamaya saas waaye bay dhaheen xaafid ibnu xajar fatxulbaariga sidaasuu ku sheegay idaa bacata axadan min asxaabihi fii bacdi amrihina arrimaha qaarkood waxaa weeyaan wixii isagu markaas uu dadka uu diraayo oo isaga maamulka nebiga uu haayey iyo ka mid ahoo qaadinimadii iyo fadwadii iyo fadwadii iyo dadkii in la gaarsiiyo diinta iyo waxyaabahaas ku tacalluqa dadka uu diraayo sidaanuu dhihi jiray nebiga sala allahu calayh ali wasalam qaala alimaamu abu daawuuda raximah اllahu tacaala xadaanaa musadadun wahuwa bnu musarhad qaala xadaanaa yaxyaa huwa bnu saciidin اlqaطaan can sufyaan qaala xadaanii ibraahiimu bnu اlmuhaajir can mujaahidin can qaa'idi saa'ib can isaa'ibi qaal ataytu اnabiya salى اllahu calayh ali wasalam nebigaan u imid fajacaluu waxay gudagaleen markaa yusnuuna calaya inay i ammaanayaan aniga wayadkuruunii ay sheegayaan markaasi waxuu sheegsheegayaan faqaala rasuulu اllahi salى اllahu alayh ali wasalam nebigu waxa uu yidhi ana aniga ayaa aclamukum idinkugu ogaal badan ninkaa anaa idinka aqaano yacnii bihi isaga qultu waxaan idhi sadaqta run baad sheegtay biabii wa ummii anta mufdan adigu kula furto ayaa tahay biabii wa ummii lagu furto hooyaday aabbahay lagu furto yani adiga mid hooyaday aabbahay lagu furtaa tahaye yacnii waa sax buu yidhi run baad sheegtay kunta shariikii waxaad ahayd yacnii mid aniga marka shariik ilo ahoo wax ila wadaago ila wadaagistaasna waxay ahayd markii nebiga uu ganacsiga shaam iyo meelahaas ka shaqay jira oo aadi jiray ayuu raacraaci jiray kunta shariikii baad ahayd fa nicma shariiku shariik ayaa nicmo lahaadayoo wanaagsanaaday oo yacnii adiga weeyaan kan la sheegayo ammaantaas lagu gaar yeelayo kunta waxaad ahayd laa tudaarii nebigu ammaanaya marka kunta waxaad ahayd laa tudaarii mid aan riixriixaynin dadka min addar-i weeyaanoo marka isriixriixidda iyo ay laa tumaanicu walaa tukhaalifu mid dadka khilaafo oo la murmo oo dadka riixriixo hadalka ku riixriixo ma aadan ahayn walaa tumaarii mana mid doodana ma aadan inma doodi jirin walaa tumaarii ma doodi jirin midaan doodi jirin ba ahayd ayb marka waxaa lagu ammaanay rasuulka sala allahu calayh ali wasalam dood la-aan iyo isriixriix la-aan ayaa lagu ammaanay waa in marka miraaga doodda inay marka karaahiye ay tahay xukunkeeda ayb xadiidka marka tarjamadii xadiidku way isleeyihiin shaygaa marka nebigu uu ku ammaanan yahayna in looga daydo baabu lhadyi fi lkalaami baabu bayaani xukmi lhadyi baabu bayaani lhadyi hadyigii caddayntiisiibuu u baab yahay fi lkalaami hadalka dhexdiisa markaa habka uu qofka u hadlayo iyo hanaanka u hadlaayo wixii ku soo arooray caddayntiisiibuu u baab yahay halkan marka wuxuu ku gelayaa aadaabu lkalaam hadalka aadaabtiisa iyo waxyaabaha ku tacalluqa ayb marka meeshaa qaala sadaqta biabi wa ummi uu leeyahayna yacnii anta mufdan biabi wa ummi yaa loo soo qadarayaa nacam anta adiga mufdan ku la furto ayaa tahay biabi wa ummi hooyaday iyo aabbahay ku lagu furtaa tahay adiga qaala xadaanaa cabdulcasiiz bnu yaxya alxaraaniyu qaala xadaanii muxamedu yacni bna salma wahuwa albaahiliyu can muxamed bni isxaaq can yacquuba bni cutbata can cumara bni cabdilcasiiz can yuusufa bni cabdillaahi bni salaam waa ninkii xabriga ahaayo caalimka ahaa cabdullahi bni salaam ee yahuudiga markii hore ahaa soo islaamay wiilkiisii way can abiihi cabdullaahi bni salaam qaala waxau yidhi kaana rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam nebigu wuxuu ahaa idaa jalasa haddii uu fadhiisto yataxaddasu soo sheekaynaya markaas yuksiru wuxuu ahaa inuu badinaayo an yarfaca tarfahu araggiisa inuu kor yeelo ila samaa'i samada xaggeeda uu u kor yeelo ayuu badi jiray yani markuu sheekaynayo nebiga mar walba kor buu fiirin jiray araggiisa kor buu geyn jiray dadka uu la hadlaayona waa fiirin jiray laakiin marmar kor baa mar walba uu fiirfiirin jiray culammada marka shuraaxda waxay dhaheen sidaas wuxuu u yeeli jiray intidaaran wa shawqan limaa yuuxaa ilayhi waxyiga waxa loo waxyoonayo sugid ou sugaayo iyo hilow oo u hilowsan yahay uu jecel yahay darteed ayuu xagga kore wax ku sugi jiray de xagga korena ilaahay subxaanahu watacaala waxyigii buu ka soo dejiyaa khayrkii baa ka yimaado faraj unbaa marka nebigu uu sugi jiray sala allahu alayh waali wasalam ayb marka hadigiisa waxaa ka mid ah marka inuu sidaas yeeli jiray ayb de qofku markuu ducaysanayo iyo mar walba farta inuu kor u qaado ama gacmaha kor u qaado kor fiiriyo iyo ayaa qaalib ayb hadyiga marka nebiga ee xagga hadalka sidaasu ahaan jiray kor buu fiirin jiray marka qaala xadaana xadiidkan marka xadiid saxiixa weeyaan inkastoo moxamed ibnu isxaaq uu ku jiro haddana uu can uu halkan uga wariyey laakiin qad sharaxa bisamaaci cinda albaaqandiy fii musnadi cumar bni cabdilcasiiz albaaqandi musnadka yani cumar bni cabdilcasiiz axaadiidtiisii buu musnad ka dhigo jamciyey riwaayada marka meeshaas ninkaa uu wariyey ayaa waxaa ku jirtay inuu samaac caddeeyey tadliiska marka waxama dhibaayo tadliiskiisa riwaayadan meesha kalea lagu caddeeyey samaaciisa uu ku caddeeyey ayb marka xadiidku waa saxiix qaala xadaanaa moxamed bnu اlcalaa wahuwa abu kurayb qaala akhbarana bnu bishrin can miscarin wahuwa bnu kidaan qaala samictu shaykhan fi lmasjidi sheekh baan maqlay masjidka dhexdiisa yaquul isagoo dhahayaan maqlay samictu jaabira bna cabdillaahi yaquul kaana fii kalaami rasuuli illaahi sala allahu alayh ali wasalama nebiga hadalkiisa dhexdiisa wuxuu ahaa tartiilun kaana tartiilun yacni kala dhigdhigid ayaa fii kalaami rasuulillaahi ahaa nebiga warkiisa sala allahu alayh ali wasalam ow tarsiilun ama kala dhigdhigid isku macno waa tarsiil iyo tartiil waatartiilu huwa atafsiilu nebiga warkiisu waa kala dhigdhignaa waa kala baxbaxsanaa oo qofka haddii uu rabo inuu fahmo waa fahmi kari kii rabo inuu tiriyana waa tirin kari haddii yani caaisha waxay tihi midkiin haddii uu doono inuu tiriyo hadalka rasuulka kow laba saddex waa dhihi kari sida uu hadalka u kala tartiilinayo marka alhadyi fi lkalaam waxaa ah tartiil in la kala dhigdhigo warka oo warkan la boobsiinin caaisha radi allahu canha oo tukanaysa ayaa waxay aragtay abu hurayra dad xadiid u sheegayo intuu markiiba u sheegay buu iska tegey markaasay waxay tidhi sidan uu saaxibkiinna warka u boobay nebiga uma boobi jirin ee warkiisu waa kala dhigdhignaaye xadiidkaas marka hadda xadiidkan isnaadkan waxaa ku jiro ninkan samictu shaykhan fi lmasjid ibhaam ayaa ku jiro ayb ayb laakiin marka riwaayadaas kale caaisha iyo ayaa ansaxday baabkana axaadiis kale oo min xadiidi caaisha oo musanifku uu keeni doonaa ku jirta aan hadda soo socdo qaala xadaanaa cusmaan waabuu bakrin ibna abi shayba qaala xadaanaa wakiicun wahuwa bnu اljaraax can sufyaan can usaama can الzuhriyi can curwata can caaishaةa qaalat kaana rasuulu llaahi sala allahu alayh ali wasalam usaamahana marka waa usaamatu bnu zayd alleyfi saxaabiga maaha dabaqada uu ku jira ma suurtoobaysa inuu saxaabigii yahay waa ninay isku magac yihiin waayo maahane magac aabbahan iskala mid ka yihiine laakiin waa usaamatu bnu zayd alleyfi baan irakan can caaishata qaalat kana rasuulu lahi kaana kalaamu rasuuli llahi sal slam nebiga hadalkiisu wuxuu ahaa kalaaman faslan hadal kala dhigdhigan yafhamuhu waxaa fahmayey kullu man samicahu qof allaale qofkii maqlo waa fahmi karay nebiga warkiisa sala allahu alayh ali wasalam de ilaahay marka hanaan fiican iyo hadii fiican buu siinayaa maxaa yeelay wuxuu ugu talagalay inuu basharkan risaalo uu uga badbaadiyo dhibaatada iyo yacnii dhibka adduuniya dhibka aakhira ayaa lala soo diray nebiga sal l slam marka hadalkiisa inuu waadix yahay oo kala dhigdhigan yahay oo qofkii la doonaba uu fahmi karo laabudda inuu ilaahay ku taageerayo yacni taa inuu ilaahay ku taageerayo waa wax layska fahmaya ayb dadka marka ma wada haystaan tanoo kale marka iyagoayb ama yacni ma ku gaaraan hadday haystaanna ma ku gaaraan rasuulka calayhi isalaatu wasalaam qaala xadaanaa abuu tawba wahuwa alxalabiyu arabiic bnu naafic qaala zacma alwaliidu waliid wuxuu sheegtay can alwsaaciyi alwaliid bnu muslim can alwsaaciyi can qurata wahuwa quratu bnu cabdiraxmaan ibnu xaywiil saduuqun lahu manaakiir can الzuhriyi can abi salamata can abi hurayrata qaal qaala rasuulu llahi salى اllahu alayh ali wasalam kullu kalaamin hadal kastoo laa yubda'u fiihi aan lagu bilaabin dhexdiisa biاlxamdu lilaahi alxamdu lilahi aan lagu bilaabin xamdigu marka waa iska goday xikaayada darteed marka alxamdu lilahi jumladaas oo dhan baa marka xagga maxalka ka jaran ayb laakiin marka sideediiba u soo qaaday maadaamaay jumlo tahay xikaayo ahaan kullu kalaamin kalaam kastoo laa yubda'u fiihi aan lagu bilaabanin isaga dhexdiisa bilxamdu lilaah fa huwa ajzamu waa mid go-an waa go-an yahay xadiidkan marka isnaadkiisu bacfi baa ku jiro quratu bnu cabdiraxmaan ibnu xaywiil ayaa ku jiro isaguna marka waa saduuqun lahu manaakiir ayb iiraabna waa ku jiraa daara qudnina riwaayada yani waana laysku khilaafay mursalnimadiisa ama usuulnimadiisa iiraab baa ku jira alimaamu daara quطni abulxasan cali bni cumar addaara quطni wuxuu rajaxay riwaayada mursalka ah ayb maraasiisha zuhrina laa yuctadu bihaa cinda jamaahiiri ahli اlcilm marka mursalnimadaa xoog badan maraasiisha zuhrina ma xoog badno ayb xadiidkan marka bacsigaas baa ku jira qaala abu daawuud rawaahu yunus huwa yunus bnu yaziid alayli wacuqaylun wabnu khaalid alayli huwa bnu khaalid alayli washucaybun huwa bnu abi xamsa wasaciid bnu cabdilcaziiz waa dadkii zuhri ugu waaweynaa can الzuhriyi can الnabiyi salى اllahu alayh ali wasalam mursalan waa kaa marka abu daawuud sheegayo wuxuu leeyahay yunus iyo cuqayl iyo shucayb iyo saciid afartaas zuhri waxay xadiidka ka wariyeen isagoo mursal ah ayb qura oo awalba daciif ahaana zuhri wuxuu uga wariyey isaga oo mawsuul oo nebiga gelaya sal sl zuhri can abi salama can inabiy sal sanadka in la wasliyey can abi salamata can abi hurayrata ilaa rasuulka sal sl marka riwaayadaas marka ninka daciifka ah oo wasliyey raggii siqaatu asxaabi zuhrina ay mursal ka dhigeen oy inqiaac yanii ay mursal ka dhigeen riwaayada mursalada marka abu daawuud laftirkiisa waa kaa ishaaraya inay iyada raajix tahay mursalkuna min aqsaami daciif uu ka mid yahay marka xadiidku waa daciif laakiin marka nebiga khudbadiisa inuu xamdi ku bilaabi jiray iyada war ma leh khudbat اlxaajada in alxamda lilaahi bay ku timid ahlu cilmigana weli mar walbo qadiiman waxadiidan xamdigaas unbay raacaanoo mar walbo iyagoo kitaabka ilaahayna ku dayanayo oo qur-aanku wuxuu ka bilowdaa suuraة اlxamdi alxamdu lilahi rabbi اlcaalamiin baabun fi اlkhubati baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fi lkhudbati khudbadii ayuu caddaynteediibu u baab yahay hadiga khudbada khudbada marka la akhrinayo qofku muxuu inuu sheega ay tahay qaala xadaanaa musadadun wa muusa bnu ismaaciil qala xadaثna cabdالwاxid بن زiyaadi qala xadaثna cاasim بn kulayb can abiihi can abi hurayraةa can الnabiyi salى اllahu عalيyh ali wasalam qaal kulu khudbatin khudbo kastaa laysa fiiha tashahudun tashahud aan ku jirin tashahud marka waxaa laga wadaa ashhadu an laa ilaha ila اllah waxdahu laa shariika lah وأshhadu ana muxamada cabduhu warasuuluhu aanay ku jirin fahiya iyadu kaliyadi jadmaa fahiya iyadu kaliyadii gacantii oo kale weeye aljadmaa ee go-nayd gacan go-anoo kale yb kulu khudbatin laysa fiiha tashahudun riwaayo kale laysa fiiha shahaadatun bay leedahay fahiya kaliyadi ljadmaa almaqduucatu waa midda go-an waay aljasmu alqaطcu xadiidka marka macnihiisa waxaa weeyaan marka khudbadu waa in shahaadatayn ku jira alla oo cubuudiye looga marqaati kaco nebiga oo risaalo looga marqaati kaco inay ku jirto salliga nebigana dabcan inuu ku jiro xamdina in laga helo intaa markii la helo arkaantii khudbada marka waa taagan tahay ayb xadiidkan marka xadiis saxiixa weeyaan isnaadkiisuna waa isnaadun jayid ayb tirmidina wuu soo saaray isnaadkan oo kale ku soo saaray imaam axmed sidoo kale ibnu xibbaanna waa saxiix yeelay tashahudka macnaha laga wadana waa shahaadateynkaas lagu dhex sheegay baabun fii tanziili innaasi manaasilahum baabun ay haadaa kani baabun baab weyaan fii xukmi tanziili innaasi dadka dejintooda caddaynteeda iyo xukunka ku soo arooray caddayntiisiibuu u baab yahay manaasilahum darajaadkooda la dhigo dadka meeshay mudan yihiin in la dhigo qof walbaa meesha uu mudan yahay ama mansilada uu joogo in la dhigo oo la yeelo oo dadka isku wada manzilo ma aha nin walbaa mansiladiisa in lagu qiimeeyo marka la dhigo qaala xadaanaa yaxya bnu ismaaciil wabnu abi khalaf ana yaxya bna yamaan axbarahum can sufyaana can xabiibi bni abi haabitin can maymuuni bni abi shabiib ana caaishata mara biha saa'ilun ana caaishata caaisha mara biha saa'ilun nin wax weydiisanayaa soo maray fa acdathu waxay siisay kisratan gabal muufo a bay siisay wa mara bihaa rajulun nin ayaa soo maray calayhi tiyaabun dhar wato wa hay-atun hay-ad u saaxiiba nin dhar qurux badan oo hay-ad qurux badan ay ka muuqato haybadda yaa soo maray fa aqcadathu way fariisisay fa akala waa cunay fadhigiisii wax ku cunay kii hore marka waa siisay waa dirtay kan marka meeshii buu fadhiistay fadhigii bay wax ku siisay marka fadhiga marka ikraam baa ku jira fa akala waa cunay faqiila lahaa waxaa iyadii lagu yidhi fii daalika shanigaas ayaa wax laga yidhi oo yacni maxaa saan u yeeshay baa loo faqaalat waxay tihi qaala rasuulu llaahi sala allahu calayh waali wasalam nebigu wuxuu yidhi anzilu nnaasa dadka dejiya manaasilahum darajaadkooda dadka dhiga oo dejiya labada nin isku heybad iyo isku derajo maaha dadka marka waxaa nala amray bay tihi inaan darajaadkooda dhignoon dejinno xadiidkan isnaadkiisa maymuun bnu abi shabiib ayaa ku jiro caaisho ma soo gaarin inqidaaca marka meeshaa ka hayso ayb cinda akari ahli ilcilmi waxay saasay tilmaamayaan xadiidkan inuu munqaic yahay imaamu muslimna muqadamadiisuu ku soo wariyey siiqatu tamriid weliba waruwiya waxaa la sheegay buu yidhi ama la wariyey ayb marka xadiidkan cilladaa inqidaaca ayaa ku jiro qaala abu daawuud xadiidu yaxyaa muxtasarun qaala abu daawuud maymuunun maymuun lam yudrik caaishata caaisha ma soo gaarin waakaa marka abu daawuudba xadiidka marka inqidaac buu ku cileeyey kan dambaa laakiin markaa keenaya isaga macnihii laga rabay kan dambay ku jiraan qaala xadaanaa isxaaq bnu ibraahim asawaaf qaala xadaanaa cabdullaahi bnu xumraan qaala ahbaranaa cawf bnu abi jamiilata can ziyaad bni mikhraaqin can abi kinaanata can abi muusa alashcariyi qaal qaala rasuulu llaahi sala allahu alayh ali wasalam nebigu waxauu yidhi inna min ijlaal illaahi ilaahay subxaanahu watacaala weyneyntiisa waxaa ka mid ah ikraama dishaybati cirada ka u saaxiibka ah maamuusidiisa almuslimi muslimka ah ninka muslimkaee cirada leh karaamayntiisaa ka mida ilaahay oo la weyneeyo maxaa lagu weyneynayaa qofkan ilaahay buu soo caabudi jiray wax badan sidaa darteed marka ilaahay tacdiimintiisaba waxaa ka mida dadka isaga caabudo waaweynna in la karaameeyo la tacdiimiyo waxaamili lqur'aani ka qur-aanka xambaarsan ay ikraama xaamili اlqur'aan qur'aanka midka xambaarsanoo la karaameeyo gayri اlgaali fiihi midka ku xadgudbaaya aan ahayn kaasoo aan ku xadgudbaynin qur-aanka oo meeshii qur-aanku xadeeyey aan la dhaafaynin meesha uu ku joogsanayo waljaafi canhu kan ka qalalan oo aan ka qalalnayn midkaan ka qalalnaynna macnaheedu waxay tahay midka ka gaabinayo yacni danba aan u gelaynin qur-aanka tafriid iyo gaboodfalka ka same kan samaynayo wasad baa la rabaa marka inaan gaboodfalna la samaynin xadgudubna la samaynin ayb xaamilulqur'aanka marka ilaahay xaamilulqur'aankoo la weyneeyo alla weynayntiisu say ku tahay iyadana kalaamkii alla xambaarsan yahay kalaamkii alla qalbigiisi ku jira waa ku camalfalaa waa xambaa ku dhowrsadaa dadka ugu yeeraa dadka u baraa lafdigiisa ama macnihiisiibuu dadka baraa marka qofkaasi marka waxa loo karaameynayaba waxay tahay kalaamka alle dartiisa marka tacdiim ilaahay la weyneynayo kala way oo ilaahay subxaana watacaala weyneyntiisa waxaa ka mida qofkaa xaamil qur-aanka in la weyneeyo tan marka maxay ku tusaa iyadana dadka manaasisha ay leeyihiin in la kala dejiyo ninka odagaa manzilu leeyahay xaamil qur-aanka manzilu leeyahay wa ikraama disulaani suldaanka kan u saaxiibka ah oo madaxtinimada hayana maamuusidiisa ka mida ilaahay oo la weyneeyo suldaanka oo almuqsidi cadaaladda sameeyo cadaaladda ku dadaalo nin cadaaladda ku dadaalayo wanaaggiisu badan yahay oo khayrkiisu fara badan yahay wanaaggiisu badan cadaaladdiisu badan tahay oo sharkiisa iyo khayrkiisu khayrkiisu badan yahay in la karaameeyo iyadana oon la ihaanaysanin maxaa yeele ummadda hadday suldaankooda ihaanaystaan iyagana ihaanaa ku dhacda markaayb walidaalika dadkii hore marka khulafada iyo amiirada iyo dadka umarada ahaa markaas iyaguna dad culummada jecelay ahaayeenoo diinta jecel wanaaggooda badnaa jiray dadkuna ama ahlu cilmiguna waa qiimay jireen meel cidlaa in la dhigo iyo meel cidlaa in lagu ihaanaysto iyo ma samay jirin oo meel weynay marka ay ka joogeen suldaanka marka almuqsid baa lagu sii sifeeyey suldaankii marka noocaasoo wanaaggiisu badan yahay in lagu wanaaggana lagu taageero aan markaas yacnii la ihaanaysanin ihaanayntaytana marka waxaa ka mid a in ama yacnii manaabirta korkooda laga caayo ama yacnii la yacnii lala dagaalo oo rukun maroorsi darteed in markaa loola dagaalo isagoo marka cadaaladdii haayo dhinac ka haayan taasaa marka saddexdaasu marka xadiidkan tilmaamay marka dadkaa nin walbaa marka mansiladiisa in la dejiyo ninkaas xaakimka suldaanka ah iyo nin kaloo caadiya inaan isku mid laga dhigin ninkaa xaamilulqur-aanka iyo ninaan xaamilulqur-aan ahayn inaan isku mid laga dhigin ninkaa marka ciraystay iyo nin kaloo ilmo yar ama dhallinyaraha inaan isku mid laga dhigin nin walbaa marka wixiisa in lagu ixtiraamo taa marka xadiidka baabka abu daawuud tabwiibka uu sameeyey baabun fii tanziili innaasi manaasilahum meeshaasuu kaga jiraa ayb ummaddu marka intay sidaas isu ixtiraamaysana hayaankooda waa jiri karaa laakiin haddaynan is-ixtiraamin oo ninkii odayga ahaana la yidhaha wax uu ogyahay male odaygaani kii xaamil qur-aanka ama cilmiga lahaa xalaasha xaaraamta sheegayeyna la yidhaahda balaayaduba meeshay ka timid waa culumo wax khayro ay leeyihiin culumo male oo wax walba la yidhaha waa culumo xun un mar walba hoosta laga xariiqo kii marka madaxtinimo loo dhiibtayna oo dadku ay u dhiibteen cadaaladdana ku dadaalayo diinka islaamka yacni diintii islaamka aan ka bixin ee diinkiina ku taaganoo cadaalad samaynayana la yidhaahdo waa xun yahay haddii laga waayo qof walba waxuu rabo hadduu ka waayo oo sidaas yidhaahdo de ummaddaas waa adduun beelaayaan waana aakhiro beelaayaan ayb waana sida marka xadiidkaa uu tilmaamayo cagsigeeda ayb iyadii marka ummadihii kale agtooda sharaf kama yeelanayso marka dad aan culimmadoodii qiimeynaynin dadka iyaga madaxda oo aan qiimeynaynin hadday yimaadaan iyaguna markaa duul cagta mariyaa marka u imaanayan ayb meel walba laga kala dafaa xaalka aan ku jirno kale ayb xadiidkanna marka isaga isnaadkiisu waa xasan ayb abu kinaanana abu kinaanata alqurashi ayb baabun fi rajuli yajlisu bayna arajulayni bigayri idnihimaa baabun ay haadaa kani baabun baab weyaan fi rajuli qofka yejlisu fadhiisanayo bayna rajulayni laba nin dhexdooda bikayri idnihimaa idinkooda la-aantiis isagoo wax ka fasax qaadanin laba nin dhexdooda inuu fariisto labada nin waa sheekaysanayaan hadduu dhexda fariisto wejigooda ayuu kala teedayaa ninba ninka kaleu ka teedaya waa dhibayaa marka intaas dhibaa lama ogol qaala xadaanaa moxamed bnu cubaydin waaxmed bnu cabdata almacnaa qaala xadaanaa xamaadun qaala xadaanaa caamirun ilaxwal can camri bni shucaybin qaala bnu cabdah can abiihi can jaddihi ana rasuula اllahi salى اllahu alayh ali wasalama qaal laa yujlasu lama fadhiisto bayna rajulayni laba nin dhexdooda yacnii yaan la fadhiisanin ayb waa khabarun bimacna nahyi ilaa biidnihimaa iyaga idinkooda iyo fasaxooda ma ahane laba cillaba waa ku jirtaa marka dadka in la kala dhex galo sheekaysanaya cillo kalena waa jirtaayo dadkan inay sheeko gaara haystaana laga yaabaa haddaad adiga dalaq soo dhex tiraa dhexdooda soo gasho adoon ka fasax qaadana way ku dhibsanayaan xaqna uguma lihid marka taas ayb marka inaadan u imaama ka fasax qaadato war inaan idinla fariistaan rabaaye dhexdiina ma fariisan karaa haa markaaan ogolyahay aadaabtii marka waxaa weeyaan axaadiistii nebigaa saa u tilmaamaysa aadaabta aadaabta wanaagsan laakiin dadkii waxay noqdeen aadaabtiina kama dhaqankiina dhaqan gelabgelab iska ah waayo diintiina si fiican looma baranin oo axaadiistii lagama qaadanin haddii la bartayna laguma camal falin haddii la bartayna laguma camal falin maxaa imaanaya marka dad wada jangeli ah oo dhib keliya oo iyagu isdhibo oo aan yacnii oo dadku ay yidhaahdaan wixii maskax qababa ay yidhaahdaan war dadkaan xaggey ka yimaadeen inay dadkii noqdaanaa timid marka waxa keenayna waxaa weyaan axaadiistii ama lama baranin ama ma lagu camal falaayo ayb kii reer magaalka iska dhigayna waxaan iyo aadaabtii waxuuba ka raadiyey gaaladii waxaa laga yaabaa inuu waxaan aadaabta iyo waxa hannaanka fiican oo dhan dhaqan gaalaad inuu u arkaba uu yidhaahdo ilbaxnimada iyo saasay sameeyaan gaalada inuu ku yidhaahdo waxa uu sheegaya haddaa fiirsana xadiista nebigay ku qoran yihiin marka ummad dhanoo marka daawadeedii haysato caqiido iyo cibaado iyo aadaab haysato haddana aan kusoo leexanaynin yaa waxa dhanna waxaa keena ku camalfal la-aanta iyo fahm la-aanta qofka marka laba ninoo meel ku sheekaysanaysa iyuuna dhexgelin ilaa inay ugu idmaan maahane isagu marka u idinka qaato qaala xadaanaa sulaymaan bnu daawuud almahriyu qaala akhbarana bnu wahbin qaala akhbaranii usaamatu bnu zayd alleyfiyu can camri bni shucaybin can abiihi can cabdillaahi bni camrin can rasuuli illaahi sala allahu alayh ali wasalama qaal saxiifada marka camr bnu shucayb mararka qaar saan waa camr bni shucayb can abiihi can cabdillaahi waa can jaddihi ma la dhahayo mararka qaarna can abiihi can jaddihi baa badan jadka la sheegayna waa aljad laclaa wahuwa cabdullaahi bnu camrin ayb camr bnu shucaybna waxaa weya camr bnu shucayb bni muxamed ibni cabdillaahi bni camr bni alcaas can cabdillaahi bni camrin can rasuuli illaahi sala allahu alayh ali wasalama qaal laa yaxilu lirajulin nin uma xalaal aha an yufariqa inuu kala geeyo bayna snayni labo ilaa biidnihimaa idinkooda maahan inay u idmaan maahan laba ninoo is-ag taagan ama is-ag fadhiso saa in u kala geeya ma xalaal ma aha ilaa inay u fasaxaan u idmaan maahan dadkii hadda marka yacnii saa iyo saa iyo saa unbaa ay leeyihiin oo qofkii laba hadday meel fadhisa mid baa dhex jiiraya ama dhexdoodu marayaan isoo meel kale mari kara ama waxaa laga yaabaa inuu xagga iyo xagga u kala daadiyan labadii qof ama labadii qofoo meeshiiba taagan inuu dhexdooda iska galan hadhowna maxaan biyey dhib maan sameeyey kuleeyahay marka hadaabtii sunnadii nebiga waa kana waxay leedahay uma xalaal aha laa yaxillu lirajulin nin uma xalaal aha an yufariqa inuu kala geeyo bayna tnayni laba dhexdooda ilaa biidnihimaa idinkooda maahan isnaadkiisa waa xasan alimaamu albukhaarina adabulmufradku ku wariyey baabun fii juluusi rajuli baabun ay hadaa kani baabun baab weyaan fii juluusi rajuli ninka fadhi fadhigiisa qofka ragga ah see u fadhiisanayaan maxaa u bannaan qaala xadaanaa salamatu bnu shabiibin qaala xadaanaa cabdullaahi bnu ibraahim qaala xadaanii isxaaqu bnu muxamedin alansaariy can rubayx bni cabdiraxmaan can abiihi can jaddihi abi saciidin alkhudriy ana rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulka kaana wuxuu ahaa idaa jalasa haddii uu fadhiisanayo ishtabaa biyadihi gacantiisa ayuu ku jilbo xiranay gacmihiisa ayuu ku jilbo xiranaya oo maro meeshuu ka xihan lahaa maro ma xihan gacanta u isticmaalaya waa la fahma waa la fahma mal haahe sidaanoo kale gacantiisa ayuu maradii sideediioo kale ka dhiganayo jilbaha uu ku qabsanayo taasi marka inay bannaan tahay waa xadiidkan laakiin isnaadkiisu aad uu daciif u yahay cabdullaahi bnu ibraahimka sanadka ku jira huwa alkhifaariyu mujmacun calaa dacfihi dacfigiisa waa lagu ijmaacsan yahay xadiiskiisana inuu munkar yahay ibnu xibbaan iyo xaakimna waxay u nisbeeyeen ila alwadci isxaaqu bnu moxamed alansaari isaguna waa majhuul rubayx bnu cabdiraxmaan waa daciif xadiidkan marka nin majhuula nin dacfigiisa lagu ijmaacsan yahay mid isaga markaa daciif lagu tarjamay intaasaa ku jiraan xadiis daciif qaala abu daawuud cabdullaahi bnu ibraahim shaykhu munkaru اlxadiid waa kaa marka cabdullahi bn ibraahim waa sheekh xadiidkiisu munkar yahay marka munkarulxadiid marka la yidhaahdo iyo fii xadiidihi manaakiir waa kala duwan yihiin fii xadiidihi manaakiirah fudud laakiin marka lagu sifeeyo munkarulxadiid inuu yahay waa daciif yani dacfigiisu mara uu yahay aad u daran yahay قال xdثna xفs بن cمر وموسى بن إسماعيل qال xdثna cبداللahi بن xسان العنبري qال xdثnii jدتاaya صفية وجحaybة بنta culaybةa ahaayeen labada haweeney ayeeyooyinkaygii ahaa oo culayba ay dhashay labadoodii gabdhood ah waxay ii sheegeen qaala muسى بنت xrmلة riwaayada marka muuse bnu ismaaciil isaga culayba keliya ma uunan dhihine culaybata binta xarmala wa kaanataa waxay ahaayeen rabiibatay qaylata qayla laba rabiibo ayay u ahaayeen qaylata binti makhrama wa kaanad waxay ahayd qayladuna jaddata abiihimaa aabbahood yacnii ayeydiis bay ahayd annahaa akhbarathumaa waxay u sheegtay annahaa ra'at inabiya sala allahu alayh ali wasalam nebiga inay aragtay wahuwa qaacidun isagoo fadhiya alqurfusaaa hay-ada yani jalsat alqurfusaa isagoo fadhiyo alqurfusaa marka waxaa weeyaan de qofka markuu gacmihiisa uu ku jilba xirto markuu gacmihiisa ku jilba xirto salkiina uu dhulka u yaallo jilbihiina ay taagan yihiin oo gacmaha uu jilbaha ku soo qabto sidaas falamaa ra'aytu rasuula allahi sala allahu alayh sala allahu calayh waali wasalam markaan nebiga arkay almutakashica xaal uu yahay yacnii mid tawaaducayo almukhtashica mid tawaaducayo wa qaala muusa almutakhashica xaal uu yahay markaan sidaa aan arkay fi ljilsati habfadhiga mid ku tawaaducayo inuu yahay urcidtu waa la ergagixiyey min alfaraqi cabsi darteed qiibad iyo cabsi darteed ayaa la ergagixiyey waa jareeyey bay tiri almukhtashic iyo almutakhashic ayb waa muftacil almukhtashic waa iftacala ikhtashaca ayb mutakhashicna waa tafacul tafacul weyaan takhashaca takhashucan ayb labadaa riwaaya marka waa isku macnuhuna waa isku mid maxalka marka almukhtashica ay taagan tahayna waa maxalulxaal calaa dariiqati اlkuufiyiin sidaa marka inay tahay lanna ra'aadan waa midii ru'ya basariya waa hal mafcuulay qaadanay mafcuulkeedii waa qaadatay almukhtashica marka xaalay noqonaysaal ay noqonaysa wa arsalaha alciraaka oo kale albuu geliyey ashaasi marka masder baa laga macnaynaa masderkaasna waa layska xaalayna almukhtashica yani xaala kownihi mukhtashican xaala kownihi mukhtashican wa qaala muusa almutakhashica markaan saa arkay xaaladdaa uu ku jiro fi ljilsati habfadhiga urcidtu waa la argagixiyey min alfaraqi min ajli alfaraq cabsi darteed ayaa laga argagixiyey isaabada marka tarjamada qayladan ibnu xajar wuxuu ku daray ana nebiya sal l slam qaal yaa miskiina calayki sakiina sidaas yaa miskiina haweenyahay yani miskiinadda ah calayki sakiina xasilooni ogaaw yani xasilooni yani ogow oo isxasili falamaa qaalahaa markuu sidaa yidhi waxay tihi adhab allaahu maa kaana fii qalbii min arrucbi argagixi qalbigaygu galay ilaahay waaba iga tagsiiye xadiidkaana marka wuxuu sheegayaa marka in ninku uu ku gacmaha uu ku jilba xiran karo alimaam alkhaaabi macaalimu kulanka wuxuu yidhi alqurfusaa jilsat lmuxtabi ninka muxtabiga hafadhigiisa walaysa huwa aladii yaxtabii bihawbihi laakinahu aladii yaxtabii biyadayhi waa midka labadiisa gacmood ku yani jilbo xiranaye maaha midka marada ku jilbo xiranay baabun fi ljilsati almakruuhati jilsadii hafadhigii la kahday caddaynteedii buu baab yahay jilsaday habfadhiga la kahday oo la nacay qaala xadaثna caliي bnu baxrin qaala xadaثna ciisa bnu yunus qaala xadaثna bnu jurayjin can ibraahiima bni maysarata can camri bni shariid can abiihi shariid bni suwayd qaala mara bi rasuulu اlahi sal slam nebigaa isoo maray wa ana aniga oo jaalisun fadhiyo haakadaa sidaan ana u fadhiyo waqad wadactu yadii gacanteyda aan dhigay alisraa bidix khalfa dahrii dhabarkayga gadaashiisa aan dhigay wataka'tu aan cuskaday marka calaa alyati yadii gacanteyda bidix calaa casheyda calaa casheyda aan cuskaday calaa alyati yadii yacni baabacadeeda cad aan cuskaday faqaala markaa wuxuu igu yidhi nebiga ataqcudu miyaad fadhiisanaysaa qicdata almaqduubi calayhim kuwii korkooda loo carooday habfadhigooda miyaad u fadhiisanaysaa qicda waa ficla waa masdaru lhay-a masdaru hay-a faclatun haddii la yidhaho waa masdaru mara ayb ataqcudu miyaad fadhiisanaysaa qicdata almaqduubi calayhim kuwii loo carooday habfadhigooda maqduubi calayhintaas marka ma yahuud baa laga wadaa mase gaalo dhan baa laga wadaa intaba waa la yidhi hay-adaani marka see waaye qofka gacantiisa bidix baabacadeeda inuu cuskado oo xagga dambana uu geeyo weliba xagga dambana uu geeyo gacanta bidixdaa calaacasheeda inuu cuskado sidaa marka u dhigo gadaashiisana u dhigo ayb habkaa marka hadduu u fadhiisto habka la nahiyey labadiisa gacmood hadduu gadaal dhigto ma soo gelayo labada gacmood maxaa yeelay hay-a mucayanuu nebigu sheegay hay-adii ou sheegay umbaa lagu gaabsana midda midigta hadduu dhigtana waxba dhib ma laha maxaa yeelay hay-adu waa midda bidixay ku tahy tan bidix laftirkeeda marka uu inta cuskan yahay calaa alyati yadii buu yidhi ayb haddii uunan sidaa yeeline gacantiisa uu sidaa intuu yidhaahdo uu saa u cuskado iyada laftirkeeda culamada waxay leeyiin ma soo gelayo halkan suura bis ayb halkan hay-a xadiidkan imaam axmedna waa soo saaray ibnu xibbaanna waa saxiix yeelay xaakimna sidoo kale uu saxiix yeelay dahabina waa ku waafaqay alyat lkafi aslu ibhaam waa suulka salkiisa hoose meesha ka bilaabata ilaa inta ka hooseysa ilaa iyo baabacada meeshaas marka meesha un baabacada ah baabu nahyi can اsamri bacda alcishaai baabu bayaani nahyi nahyigii caddayntiisiibuu u baab yahay can isamari layska reebo in la caweeyo oo qofka uu soo jeedo bacda alcishaai cishaha ka bacdi cishaha markuu tukado kadib qofka inuu iska caweeyo u iska soo jeedo nahyiga reebidda la reebo caddaynteediibuu u baab qaala xadaanaa musadadun qaala xadaanaa yaxyaa can cawfin qaala xadaanii abulminhaal can abi barzata qaala kaana rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam nebigu wuxuu ahaa yanhaa inuu reebaya can innawmi hurdo qablahaa cishaha hortiis la seexdo walxadiidi buu reebayay sheeko bacdahaa bacda alcishaa cishaha kadib la sheekeeyo cishaha ka hor in la seexdo waa reebayo in cishihii laga seexdaaba dhici karta markaa walxadiidi bacdahaa cishaha ka bacdi in la sheekaystana waa reebi jiray nebiga sal l slam oo wuxuu diidi jiray waxaa laga yaabaa qofka wardigiisii salaatuleylka inuu ka seexdo haddii uu daaha habeenkii afar saac shan saac markuu gaaro waxaa laga yaabaa inay hurdadii la tagtay wa rubamaa salaadiisu wax inay ka tagtay ayaa laga yaaba marka xadiidka tarjamada iyo baabku marka waa isku cadyihiin laakiin inuu sheekeeyo waxaa loo ogol yahay qofka inuu haweentiisa la sheekaysto waa loo ogol yahay martidiisa inuu la sheekaysto waa loo ogol yahay cilmi inuu ku sheekeeyona waa la ogol yahay saddexdaas iyadoo nusuusa ku soo aroortay wixii aan saddexdaa ahayn ayaa la diidayaa sheeko iska meel fadhiya maa laa yacni marti u timid hadduu u sheekaynayo waa la ogol yahay danaha muslimiinta hadduu ka sheekaynayo qof ahal waana uu yahay ama cilmi uu akhrinayo kale waa la ogol yahay waa kii nebiga sala allahu calayh ali wasalama ilaa habeen barkii dadka wax u sheegayo oo wacdinayo wax u sheegayo meelahaas hadii marka laga reebo wixii ka soo haray baabunay haadaa kani baabun baab weeyaan alrajulu qofka ninka yejlisu fadhiisanayo mutarabbican yacni tarabuc u fadhiisanayo tarabucana marka inuu qofka isgashto labada lugood oo sidii qofku markuu wax dhegaysanayo kale ama ugu fadhiisto dabadiiba salkiiba dhulka makaninayaa sidaas u fadhiisanaya marka tarabuca qaala xadaanaa cuثmaan bnu abi shaybata qaala xadaanaa abu daawuud alxafariyu qaala xadaanaa sufyaan الthawriyu can simaaki bni xarbin can jaabir bni samura qaala kaana الnabiyu salى اllahu alayh ali wasalam nebigu wuxuu ahaa idaa salla اlfajra salaada subax haddii uu tukado tarabbaca fii majlisihi majliskiisu ayuu habkaa tarabuca ugu fariisan jiray xataa tadluca shamsu intay qoraxda soo baxdo xasnaa'a maxaa lay tahay iyadoo saafi oo wanaagsan yani iyadoo aad u muuqata intii ka soo baxay waa fadhin jira marka adkaar u akrin jira fara badan marka qofkii fadhiya adkaar kulix meesha ku tukada iska fadhiya adkaar akhristo ee qoraxda ay ugu soo baxday nebiga sala allahu calayh ali wasalam wuxuu tilmaamay inay tahay ajri cumra cumro ajarkeedao kale taamatan taamatan taamatan buu yidhi weliba marka halkan laakiin maxalushaahidkiisa waa tarabacadaas tarabuci marka in loo fariisan karo abu daawuud alxasari magaciisa waxaa la yidhaha cumar bnu sacdin xadiidkan isnaadkiisa waa xasan baabun fi tanaaji baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fi tanaaji faqidda dad inay gaar u sheekaystaanay u faqaan oo tanaajigu marka waxaa weyaan ama faq ama koob ama laba qof inay gaar u showraan oo ay qofka saddexaad ee la fadhiya ay ka showraan qaala xadaanaa abu bakr bnu abi shaybata qaala xadaanaa abu mucaawiya wahuwa muxamed bnu khaasim abu mucaawiyata adariir can اlacmash xaa xadaanaa musadadu qaala xadaanaa ciisa bnu yuunus qaala xadaana alacmash can shaqiiqin yani bna salma can cabdillaahi qaal qaala rasuulu اllahi salى اllahu alayh ali wasalam laa yantajii yaanu faqin isnaani laba yaanay faqin duuna saalisi kan saddexaad ka sokay fa ina dalika maxaa yeele kaagaasi yuxsinuhu waa murjinayaa ayuu murjinayaa marka wuxuu murjinayaa qofkii laga faqay yuxsinuhu min axsana yaxsunuhu waa bannaanta iyadana min xasana ayb faina dalika yuxsinuhu arrintaa kaasi waa murjinayaa xadiidka marka wuxuu tilmaamay laba yani nin saddexaad ka faqin macnaheedu marka waxay tahay saddex qof iyagoo ah laba yaynan gaar u sheekaysanin oo gaar u faqin oo kii saddexaad aanay ka tegin haday marka afar noqdaan ka warna oo laba ay gaar u faqdo labana markaa laga tago dhib ma laha mida sida marka ibnu cumar iyo riwaayadiisa ku cad dambe hadday ka fasax qaataanna oo yidhaahdaan sheeko yaraan leenahay ma ogolowna oo sidaa marka isaga u fasaxona dhib ma laha iyaqaala xadaanaa musadadun qaala xadaanaa ciisa bnu yuunus qaala xadaanaa alacmash can abi saalix can ibni cumara qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam milahu buu yidhi intii hadda xadiiska hadda kale qaala abuu saalix faqultu liibni cumar baa waxaan ku idhi faarbaca afarna qaala laa yaduruka ku dhibi maayo afarta ku dhibi mayso weeyaanoo ninka nin baad uga tagtay markaas sida uu u murugoonayana de waxay tahay qofkaani waxaa laga yaabaa waxay isdhihi karaan labadan nin amay adiga kuu tashanayaan ay kaa takhallusi rabaan oo adiga ay kaa sheekaysanayaan buu isdhihi karaa shaydaankii saasuu gelin karaa suu danni buu ku abuuri karaa khaaabi macaalimu sunanka wuxuu ku yidhi innamaa yaxsunuhu dalika liaxadi amrayni laba arrin midood axadihimaa annahu rubamaa yatawahamu ana najwaahumaa inamaa huwa litabyiiti ra'yin fiihi ow dasiisi qaa'ilatin lahu shar inay ku soo wadaan ama inay arrin ra'yi inay rabaan inay gaarkooda ugaga shiraan oo isaga ku saabsan macnaha kale wuxuu yidhi ana dalika min ajli اlikhtisaasi biاlkaraamati wahuwa muxsinun saaxibuhu macno kalou sheegayoo laba haddii nin haddii uu nin wato ka kalena laga tago wuxuu isleeyahay adiga ninku karaamaynayo male ninku rabo ma leh labadaa nin iyaga israbo keliya ayuu shaydaanku ugu sheekay karaa marka arrintaana murug bay gelinaya qofki labadaas macnuu sheegay khaaabi alimaamu nawowi isagu wuxuu yidhi fii hadihi alaxaadiidi axaadiistan waxaa ku sugan annahyu can tanaaji itnayni laba faqitaankooda in la reebay bixadrati saalisin qof saddexaad ay ka faqaan oo meesha joogo wakadaa alaaatuna waa la reebay bixadrati waaxidin afar waa yihiin laakiin saddexa gaar iskula baxday hal ninna waa laga tegay la mid waayo wa huwa nahyu taxriimin imaamu nawowi wuxuu yidhi nahyigaanna waa nahyi xaaraan aho lagu dembaabayo fayaxrumu cala aljamaacati jamaacada waxaa ka xaaraama almunaajaatu inay faqaan duuna waaxidin minhum hal nin ka sokay hal nin bay ka tegaayaan iyagii baa gaar u faqaay ilaa an ya'dana inuu u idmo maahani markaa waa laga baxaya ilaa xaqiisii baa isagaa idmay ومdهب بن cمر بن cمر مdهبkiisana رضي الله عنه ومالك وأصحاaبنا وجماهير العلماء أن النهي cاaم في كuل الأزمان نhyigu waa cاam marka mdhبka بن cمر iyo جamاهيir أمة waxa weeyaan نhyigu inuu cاam yahay وqti kasto وفي الxضر والsفر sفر iyo negi marka leeyahay وأma إida kaanوu أربcaة hadday yihiin faتnاaja اثناani laba ay faqaan duuna اثنayni falaa بأسa wax dhib male bاlإجmاaci buu yihi mr alimaam اnawwi xadiidtanna marka tawjiihoodu marka waa kaas baabun idaa qaama min majlisihi uma rajac baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan idaa qaama haddii uu ka kaco min majlisihi fadhigiisa uma rajaca uu soo laabto yaa iskale marka meesha ayaa ku xaqi qaala xadaanaa muusa bnu ismaaciil qaala xadaanaa xamaadun huwa bnu salma can sahli bni abi saalix can suhayl bni abi saalix qaala kuntu cinda abii aabbahay abuu saalix asammaan ayaan agtiisa joogay buu leeyahay jaalisan isagoo fadhiyo wa cindahu ghulaamun unug yarna uu agtiisa yahay faqaama waa kacay uma rajaca waa soo laabtay faxadata abii aabbahay wuxuu sheegay can abi hurayrata can اnabiyi sala اllahu alayh ali wasalama qaal idaa qaama arajulu ninku haddii uu istaago min majlisin majlis uu ka istaago makaanu fadhi uma rajaca ilayhi oo usoo laabto fa huwa axaqu bihi isagaa ku xaqnimo badan oo kayrkiisa isaa uga xaqnimo badan nin hadduu meel fadhiyey uu ka kacay soo laabtay ninkaas isaga u xaqnimo haddii nin kale uu fadhiistay meeshii iiga kac waa dhihi karaan xadiidkan marka isagoo kalena muslimna waa wariyey ayb alimaamu nawowi sharaxa saxiixu muslimka wuxuu ku yidhi qaala asxaabunaa asxaabteenna waxay dhaheen buu yidhi hada alxadiidu fii man jalasa fii mowdicin min almasjidi aw gayrihi lisalaatin maalan xadiidkaani wuxuu ka hadlayaa bay yidhaahdeen nin yacnii meel masaajidka ka fadhiistay ama masaajidka keyrkiis salaad iyo wax lamida u fadhiistay salaad oo kale maalan uma faaraqahu ka tegey meeshii liyacuuda soo usoo laabto bian faaraqahu liyatawada'a meeshiibuuba ka kacay si uu usoo weysaysto ow yaqdiya shugulan yasiiran ama dana yar uu usoo dhammaysto uma yacuud markaausuma yacuuda markaa uu soo laabto lam yadlul ikhtisaasuhu ninkaa marka meeshaasi inuu isaga la gaar yahay oo dadka kale uu ka xiga kama burin bal idaa rajaca haddii uu soo noqdo fa huwa axaqu bihi isaga ku xaqnimo badan fii tilka asalaa salaadaas isaga ugu xaqnimo badan la joogo masalan jimco waaye fadhigiibuu ninka meel buu fadhiyey waa ka kacay weyso u kacay ama xoogaa dan yaroo albaabkaas uu kasoo dhammaysanayo waa u soo laabtay salaadaas jimcada ah ee soo socoto isaga ku xaqla meeshaas ayb bal idaa rajaca fahuwa axaqu bihi fii tilka asalaati fain kaana qad qacada fiihi hayruhu haddii hayrkiis uu fadhiistay falahu an yuqiimahu iga istaag inuu dhuhu leeyahay wa cala alqaacidi ninka fadhiyana waxaa korkiisa ah an yufaariqahu meesha inuu banneeyo lihada alxadiidi xadiidkan hada huwa asaxiixu cinda asxaabina sidaana agteenna saxiix ka ah buu yidhi asxaabteenna agtooda wa annahu yajibu calaa man qacada fiihi meeshaa ninkii ku fadhiistayna waxaa ku waajibayo mufaaraqatuhu inuu faaruqo idaa rajaca alwalu idaa rajaca alwalu kii hore hadduu soo noqdo wa qaala bacdu alculamaa'i culamada qaarna waxay dhaheen buu yidhi haadaa mustaxabun waa sunna walaa yejibu ninkan kuma waajibayo sunnay u tahay inuu ka kacon wa huwa madhabu maalik waa madhabka maalik baa sida ah wasawaabu alwalu alimaamu nawowina wuxuu yidhi sida sawaabka waa sida hore qaala asxaabunaa asxaabteennii waxay dhaheen buu yidhi marka walaa farqa bayna an yaquuma minhu wayatruka fiihi sajaadatan wanaxwaha am laa farqi male buu yidhi ninkaa inuu meeshaas ka kaco ee markaas salli iyo cimaamad inuu dhigto ama inuunan dhiganin xataa hadduu ka kaco waxba dhiganin meeshii uu ku soo laabto war meeshaad anaa fadhiyay iiga kac waa dhihi karaa maxaa kuu yaalla inuu yidhaahda ma aha فhada أxaqu bihi fi اlxaalayni labada xaalasa ku xaqnimo badan qaala أصxaabuna wainamaa yakunu أxaqa bihi fii tilka الصalaaةi waxdaha wuxuu uga xaqnimo badan yahay keliya salaadaas keligeed duuna غayrihaa maya jimcadii haddii laga baxo casirka meeshaan anaa hadaaye fadhiyey qabla اljumca anaa hadaaye fadhiyey wax laga yeelaayo maaha markaas kale ninkii soo hormara iskale w intaa ka dambeeya dadka qaarkoodna waxyaabaha ay samaynayaan sax maahano inay cimaamado inta dhigtaan subaxa hore oo iska tagaan marka oy ganacsi iska aadaanoo sheeko iska tagaan oo duhurku markuu soo dhowyaha masaajidka ay soo galaan meeshaydii waayo uu yidhaahdan ninkii marka salaadii yimid ee soo hormarayee inuu marka yacni masaajidkii dana yar unbaa la ogolyahay qofka inuu weyso iyo dan yaro uu soo dhammaystaa la ogolyahay laakiin nin bannaankan ku fadhi ku diriraayo oo ah shanta salaadoodna cimaamad u taallo meel safka hore cimaamad in layska qaado waay taas la tuuro marka ama meel layska dhigo qofka uu la galo booskaas qofkii galana marka iga kacma dhihi kara salaadaas uu u fadhiyey oo uu sugaayo kaaga xaqnimo badan yahay bis ninaan salaadiiba sugaynin ee ganacsigiisa ku jiro inuu safkii hore ku xirto sidaasi maaha qaala xadaanaa ibraahimu bnu muusa araadiyu qaala xadaanaa mubashirun ilxalabiyu wahuwa mubashir bikasri shiini ahaqiila mubashir bnu ismaaciil alxalabi abuu ismaaciil saduuqun akhraja xadiidahu asxaabu kutub sitta can tamaam bni najiix wahuwa alasadiyu dimashqiyu naziilu xalab ضعيiف أkرج xadيiثه الbخاaرiي في جuزءi رفع اليadayn وأbو dاd والتirmidي kan waa ضعيif عan كacbin الإyaadiي كacb الإyaadي فيh liin كacb بن زuhl الإyaadiي فيh liin ضacfi baa ku jira qاala kuntu أkتaلف إilى أbudardاء أbudardاء baan ku laalaaban jiray manaa waan ku laalaaba jiray faqaala abudardaa abudardaa waxa uu yidhi tarjamada xarfiga mar walba yani macno ma keentay hadii laydhaha xarafkan sideedaa loo tarjumaya waxaa laga yaaba macnihii laga rabay macno ka duwan inuu soo baxno marka macnaha in laga raacaa muhiim ah kuntu akhtalifu markuu leey ataradad isaga daba noqnoqon jiray isagaan isaga daba laalaaba jiro waa ku laalaaban jiray macnaha marka soo degdegayo akhtalifu yani sida soo degdegaysa maaha markaa wuxuu faqaala abudardaa kaana rasuulu llahi sal l slam nebigu wuxuu ahaa buu yidhi idaa jalasa hadduu fadhiisto wajalasnaa xawlahu dhinacdhinac agaarihiisa annaguna aan fadhiisanno faqaama uu istaago faaraada uu doono nebigu arrujuuca soo noqosho aan nebiga la fadhinno oo nebigu inuu kaco uu soo noqdo uu doono nasacan calayhi labadiisa kabooduu siibaayey ow bacda maa yakuunu calayhi ow bacda maa buu siibayey waxyaabaha qaarkood yakuunu calayhi korkiisa ahaanaya cimaamadiisa iyo go-iisa iyo kabaha iyuu siibaayey meeshuu dhigaayo ama cimaamadduu meesha dhigaayo waa tegaayey annaga markaa waxaan garanayna nebiga inuu noo soo noqon rabo fayacrifu daalika asxaabuhu asxaabtiisa aqoonsanayeen marka taasi bay garanayeen fayahbutuuna ma iska tegayninoo markaa waa sugnaanayeen rasuulku waa soo noqonayaa bay isdhahayeen marka ma baxaynin iyaga xadiidkan marka sanadkiisu waa daciif oo lidacfi tamaam yani kacb duhl aliyaadi isaguna marka waxaa ku sugan dacfi baa isla ku jiro sanadkiisu marka waa daciif ayb baabu karaahiyati an yaquuma arajulu min majlisihi walaa yadkur allaha caza wajala baabu bayaani karaahiyati an yaquuma arajulu ay baabu bayaani karaahiyati qiyaami arajuli ninka istaagiddiisa cidda la nacay min majlisihi uu ka kaco meeshii uu fadhiyey walaa yadkur allaha wacadami dikrihi wa baabu karaahiyati cadami dikri illaahi caza wajal inaan yani in ilaahay la xuso inaan ilaahay la xusin yani cidda la nacay darteed ayuu baab yahay karaahiyada caddaynteediibuu u baab yahay qofku inuu majliskiisa ka kaco allana uunan xusin isagoon ilaahay xusin oo majliskiisii ka kaco qaala xadaanaa moxamed bnu sabaax albazaaz qaala xadaanaa ismaaciil bnu zakariya can suhayl bni abi saalixin can abiihi can abi hurayrata qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalama maa min qowmin qolo ma jiraan yaquumuuna min majlisin majlis ka kacaayaan majliska oo laa yadkuruuna allaha ilaahay aanay ku sheegaynin ama qoomka oo laa yadkuruuna allaha aan ilaahay xusaynin fiihi fi lmajlisi majliska dhexdiisa aan ilaahay ku xusaynin ilaa qaamuu way istaagayaan can mili jiifati ximaarin dameer yacnii baksigiis oo kale iyagoo markaa ku sugan oo kale ay kacayaan wa kaana lahum xasratan wa kaana lahum wuxuuna u ahaanayaa majliskaasi xasratan shalay ayuu u noqonaya marka ilaa qaamuu can mitli jiifati ximaarin dameer baktiyey bay ka kacaan oy meeshaas uga kacaan macnaheedu waa maxayna limaa yakuuduuna min acraabi innaas dadku haddaynan ilaahay dikrigiisa afka ku haynin wax kalay sheegayaan waa dembaabayaan marka hadday meel fadhiyaan ilaahayna aynan xusaynin nebiga ku sallinaynin sala allahu calayh ali wasalama meesha waxay ku sheegaan waxay noqonaysaa dad xantiisa hadday marka dadka xantaan bakti bay ka kacayaan marka waa tusaalihii ilaahay ka bixiyey walaa yasa bacdukum bacdan an yuxibu axadukum an yaakula laxma akhiihi meytan dabaalashada marka ay dabaalanayaan ay dhexgelayaan dadka acraabdooda waxaa lagu misaalay dameer baktiyey inay meeshaas uga kaceen ayb xadiidka marka wuxuu tilmaamaya macnihii loo tarjamay wa kaana lahum xasratanna majliskaasu shallaybuu u noqonayaa aakhira waa ka shallaynayaan waxay isleeyihiin war maxaad ilaahay ugu xusi weyseen haddaa ilaahay xusi lahaydeen waxbaad gaari lahaydeen waa shallaybuu marka aakhira ku noqonaya marka qofku intuu dikri ilaahay ku jiro ama intuu diin baranaayo ama intuu yani alamru bilmacruuf nahy canilmunkar ku jiro waxau ka mashquulsan yahay shar shar kaleu ka mashquulsan yahay laakiin haddaad noqoto mucadal oo gacan bannaanaato oo dikrigii ka gacan bannaanaato dikri shaydaanaa gelaysaa marka oo ku mashquulaysaa marka qofka inta uu fadhiyo wakhtigiisa uu ku buuxinaayo cilmi akhrisashadiis iyo qur-aan akhrisashadiis iyo intuu afkiisa ku mashquulinayo waa inta uu ka mashquulsan yahay wax xun inta aada wax kale ku dhex jirtana haflaa ku hayso ayb qaala xadaثna qtaybaة bnu saciid qaala xadaثna اleyt can ibni cajlaan can saciidin اlmaqburiy can abi hurayrata can rasuuli اlahi salى اllahu alيyه ali wasalam anahu qaal man qacada qofkii fadhiisto maqcadan makaanu fadhi ayb lam yadkur illaaha ilaahay ounan ku xusin fiihi meeshaa dhexdeeda kaanat calayhi dushiisa waxaa ah min allahi ilaahay xaggiisa tiratun raacasho waa loo raacanaya raacasho waman idajaca qofkii jiifta marjican meel la jiifto laa yadkuru allaha fiihi ilaahay ounan ku xusin meesha dhexdeeda kaanat calayhi min allaahi tira ilaahay yani dushiisa ninkaa waxaa ahaanaysa alla xaggiisa tiratun raacasho tirada marka waxaa kaloo culammadu yidhahdaan tabica waa lagu fasiraa nuqsaanna waa lagu fasiraa alimaamu nawowi kitaabkiisa adkaarka wuxuu yidhi waxaa ugu fiican in lagu fasiro wanaagsan xadiiskii hore kii hadda kaana lahu xasra tirada xasrada in lagu fasiro tirada macnaheeda waa maxa marka waa shallay xadiiskiina xadiis lagu fasiro saasaa fiican adkaarka macaanidaas kalena marka waa lagu fasiri karaa waa lagu raacanayaa marka haddaa majlis intaad ugu yaraan marka hadaadan kada yani majlis haddaadan majliska majlis dikri aadan ka wada dhigaynin walba markaa ka kacayso kafaaratlmajliska la imaaw oo ilaahay marka xus ayb oo sidaa marka adna dembi dhaaf ha kugu noqoto baabun fii kafaarati اlmajlisi baabkaan marka daraynaa kanoo calaaqa la leeyahay قال xdثna أحمد بن صالح وهو المصري قال xdثna بن وهب قال أخبرني cمر أن سعيد بن هلال xdثه أن سعيد بن أبي سعيد المqبuري xdثه عن cبدالله بن cمر بن الcاaص أنه qاaل كلماaت klmdo lاa يتkلم bهنa أxad qof kuma hadlo فيi majلisihi majliskiisa dhexdiisa cinda قyaamihi istaagidda agteeda markuu ka istaagayo istaagiskiisa agteeda alaaa maraatin saddex jeer kuma qow kuma dhaho kuma hadlo ilaa kufira bihinna iyaga sababkooda loogu dhaafaa canhu isaga xaggiisa walaa yaquuluhunna ma dhaho fii majlisi khayrin majlis khayr wa majlisi dikrin dikri majliskiisa kuma dhaho ilaa khutima lahu waa loogu khatimaa bihinna iyagaas calayhi korkiisa kamaa yukhtamu sida loogu khatimo bilkhaatimi shabadda cala saxiifati warqadda warqadda marka lasoo qoro shabaddaa loo dambaysiiya oo lagu khatimaa waa maxay kelimaadka marka subxaanaka allaahuma wabixamdika laa ilaaha ilaa anta astakfiruka waatuubu ilayk hadalkan gaabanada macno badan buu leeyahay ugow subxaanaka allaahuma wabixamdika tasbiix iyo taxmiid baa ku jirta sifaatu lkamaal oo dhan ilaahay waa loo sugay sifaatu naqsi oo dhan ilaahay waa looga hufay kelmadahan bis subxaanaka allaahuma wabixamdika subxaana maxay tahay subxaanaka maxay tahay ilaah waa ku nasahay ceeb iyo xumaan iyo nuqsaan oo dhan baan kaa hufay ceeb oo dhan wax allaale wixii naqsi ilaahay noo yahay allaahuma yaa allaahu allow wabixamdika anoo ammaantaadana ku dheehanoo yacni anoo ku ammaanayo ammaantiina maxaa ilaahay lagu ammaanaana sifo kastoo wanaagsana ilaahay lagu ammaanayo calaa haada marka tawxiid alasmaa wasifaat qofkan waa la yimid marka hadduu fahmaayo macnaha inta kelmaddan sifaadkii hubuudkaana ilaahay waa u sugay oo xamdigaasu ugu sugay sifaatu naqsina ilaahay waa ka hufay oo tasbiixduu uga hufay walidaalika tasbiixda iyo taxmiiddu waa isla socdaan ma kala harayo xadiidka nebigana wuxuu ah wasubxaana allaahi walxamdu lilaahi tamla'aani ow tamla'u maa bayna asamaa'i walardi xamdiga iyo tasbiixdii waxaa weeyaan dhulkay cerka bay buuxiyaan miisaanka waa cusleeyaan macnahaas qofka inuu markuu sheegaayo subxaana allahi wabixamdihi dhahaayo inan macnahaas qalbigiisa uu ku jiraa la rabaa laa ilaaha ilaa anta tawxiid waayo iyadana ilaahay wax lagu ammaano tawxiidka uu jecel yahay laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa ma jira ilaa anta adiga maaha maxaa dhiman marka si kastoo ilaahay u ammaanto nicmo alle iyo waxa alla kuu galay iyo waxa ilaahay uu kaa rabo ma gudi ma gudan karti taqsiir baa mar walba kugu jiro istikfaar kusoo gebagabay marka majaalista oo dhan acmaasha haddaad fiiriso kulligood marka la dhammeeyo istikfaara daba taalan lanaka maxaa yeelay ma gudan kartid say ahayd maxun baa kaa dhacdhacay salaadda marka laga baxo astaqfirullah astaqfirullah astaqfirullah baa la dhaha qofka markuu xajkii iyo soo dhammeeyo maxaa layidhi uma afiiduu min xaysu afaada annaas wastaqfiru اllah istikfaar tahay majlis markaa fadhiso istikfaar kusoo gebagabay u dambaysay ataxiyaadka markaad u fadhiso ugu dambeeyo ducooyinka ugu dambeeya riwaayada muslim siday leedahay allahuma اkfir lii maa qadamtu wamaa akhartu baa ugu dambaysaintan yartaa marka macnahaas baa ku jira astakfiruka waatuubu ilayka ayb culummada marka aada asraarta ku jirta adkaarta nebiga u fahamsan markay sharxayaan ibnulqayim iyo ibnu taymiya iyo kale macaani fara badan ay ka bixiyaan dikriga marka iska dheh un maaha macnaha uu ku fadhiya la ogaadaa muhim riwaayada xadiidkan marka xadiid saxeixa weeyaan marka ilaa alaaa maraatin taas baa marka iyada yani aan lala warinin riwaayada hadda waa mawquuf iyadoo marfuuca waa jirtaa laakiin duuna alaaa maraatin laanteed qaala xadaanaa axmed ibnu صaalix qaala xadaanaa ibn wahbin qaala qaala camrun waxadaanii binaxwi dalika cabduraxmaani bnu abi camrin can ilmaqburiy can abi hurayrata can الnabiy salى اllahu alayh ali wasalam milahu qaala xadaanaa moxamed bnu marka midaan riwaayadan min xadiidi abi hurayra ka dhigay ayb qaala xadaanaa moxamed bnu xaatim aljarjaraa'iyu wacuثmaan bnu abi shaybata almacnaa ana cabdata bna sulaymaan ahbarahum can اlxajaaج bni diinaar can abi haashim can abi اlcaaliya can abi barzata alaslamiy qaala kaana rasuulu اllahi sal ا slam nebigu wuxuu ahaa yaquulu inuu dhahayey biakharatin biakhara saas u dabdisan tahay bihamzatin maqsuuratin hamze la gaabiyey biaakhara ma aha biakhara biakhara ayb wa bifatxi ilqaa'i qa'doo la kordhiga biakhara macnaheeduna waxaa weeye fii aakhiri اlamri fii aakhiri اlamri walidaalika kutubta xadiidka maxaa ku arkaysaa tagayara biakhara اkhtalطa bأkhrة saasaa loo akriyaa bأkhrة bأkhratin bآakhiratin iyo bآakharatin iyo ma aha bأkhrة imaam الnawowi adkaarka saas u dabdiyey wuxuu leey marka kaana rasuulu الlahi salى الlahu عalيه alي wslam nebigu wuxuu ahaa yaquulu inuu dhahayo bأkharatin yani fii aakhiri أmrihi yani arrintiisa yani majlis markau fadhiya marka ugu dambayso ida araada hadduu doono an yaquuma inuu ka kaco min almajlisi fadhiga subxaanaka allaahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astakfiruka waatuubu ilayk faqaala rajulu ninbaa wuxuu yidhi yaa rasuula allah rasuulka ilaahayow innaka la taquulu waxaad dhahaysaa qowlan qowl maa kunta taquuluhu aadan dhihaynin dhihi jirin fii maa madaa wuxuu tegey faqaala waxa uu yidhi kafaaratun huwa kafaaratun kafaaro weeyaan limaa yakuunu waxa ahaanayo kafaaro u yahay fi lmajlisi majliska dhexdiisa waxa ku dhacayo oo qofka ka dhacayo ayuu dembi dhaaf uga yahay buui wabilahi towfiiq sal sl